اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فإنك يا أسير asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada shabakada islaamiga ah ee addacwa dotcom waxaa idiinsoo gudbinaynaa muxaadarooyinka silsiradda ah ee la magac baxay halganka geeska afrika iyo federatu sheekh cabdiraxmaan abyad muxaadaradana waa muxaadaradii afaraad dhegeysi wacan insha allah سجن الخيانات الصقور أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور أدري بأنك متعب لكنك الليث الهصور أدري بأنك منهك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المبا- أيها الإخوة في الله أيها الجمع المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، سلام كده ولا ليال آه، intaynaan muxaadaradeena gelin intaynaan muxaadarada gelin insha allahu tacaala kan haddaad doonaysaan codka in la maqlo xagga kor uga qaaday sheekh intaynaan muxaadarada gelin laba nuqdaan ka horreysiinaya insha allahu tacaala nuqda waxay tahay axdaaftan aan kala joogsiga lahayn ee waddankeenii sida gaalada usoo gashayba yani awalba waa ku jirtay sida bareerka ugu soo gashayba ka dhacaysa waxaan filayaa marka inaynu maanta waxba inagu cusuba wax ka nirahno waa daruuri insha allahu tacaala waana hadaladeyni aan awalba marar badan oran jirnay dadka muuminiinta ilahay subxaanahu caza wajala waa kala saaraya waa la imtixaamaya xataa yamiza alkhabiitha min atayib ila ilahay subxaanahu caza wajala ka wanaagsan iyo kan xun uu ilahay kala sooco taasi marka waxay keenaysaa waxyaalo dadka aada uga murgiya iyo wax ka nixiya iyo wax ka farxiya intaba inay arkaan oo dadka markaa lagu kala saarsaari ummadda soomaaliyeed dee waa la qabsaday oo dhulkooda gumaysi ba haysta saa darteed waa inay markaa ku talagalaan siraac iyo dagaal bilo iyo sanawaad fara badan soconayay aan maalmo iyo toddobaado iyo asbuuciyo ahayn lagaba yaabo inuu jiilal iyo qaato iyo yani maaragtay allahu mustacaan sanadaada fara badan qaato saa darteed waa in loo diyaar garba khaasatan dadka culimada ahi waa inay kelmadooda yidhahdaan iyo dadka diinta ilaah garanaya subxaana watacaala oo kii dhul gaalo joogay hadduu yidhaahdo gaalada ay dhegeysanayso gaaladan ka baqayaa kii soomaaliya joogay ama meelaha laanlaanka lagu sheego joogayna uu yidhaha nidaamada iyo andimada ka dhisan baan ka baqayaa oo aan waxama oran karo ama iyagaan ixtiraamaya ama iyagaanba tixgelinaya kii maaragtay allahu mustacaan meel kala joogayna isna uu si uun isaga xeeladaysto marka yaa dadka hogaaminaya dadka wuxuu sheegaya yaa maaragtay dhulkii iyo beledkii iyo ummadii yaa markaa badbaadinaya arrinkaasi waa su-aal runtii cajiib badan weye qof maanta haba yaraatay cudurdaar heli karaan ma jiro taasi waa horta qodobka kowaad qodobka labaad ee ikhwan waxaad ogaataan ummadda islaama haddii dhulkooda lagu soo duulo sida culimadan ay kusta fiqa ku sheegeen waa ijmaac marka inay dadkaasi jihaadaan wax iska celiyaan jihaadku marka wuxuu noqon karaa jihaad nafta la bixiyo wuxuu noqon karaa jihaad maalka la bixiyo wuxuu noqon karaa jihaad yani dadka la tawciyeeyo oo la baraarujiyo jihaadku waa noocyo badan yahay bal qof kastaba sida salaada ay waajib kugu tahay rag iyo dumar ayaa maanta jihaadka iyo dagaalka inaad cadowga iska dhicisaan waajib idinku yahay qof kastaba marka adaan cidna ugu danaynaynin nina aan maaragtay allahuma mustacaan soo dhaweysanayn qofna aan fogeynaynin wixii aad ilahay la hortegi lahayd subxaana caza wajala ee as'iladiisa aad kaga jawaabi lahayd inaad diyaarsato waa lagaga baahan yahay waxaad na ogaataan walcaaqibatu litaqwa walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclawna in kuntum mu'miniin arrinkuna maba xuma oo dadku sida ay moodayaan ma aha nimankan munaafiqiinta iyo gaaladan isbahaystayna waxba uma hagaagi doonaan insha allahu tacala waxaynu ku jirnay taariikhda dagaaladan hadda socda ay leeyihiin geeska africa waxaynu ukala qaybinay haddaad xasuusan karaysaan markaynu bilaabeynay imaamu axmed maaragtay islaamka iyo wixii ka horreeyey oo fatradii axmed guray ka horreysaya iyo imaam axmed guray fatradiisii iyo fatrada imaam axmed guray ka dambeysay shalay waxaa ama muxaadaradeyna ugu dambeysay darad waxaan ka muxaadaraynay imaam axmed guray yani maaragtay zamankiisii qaybihii hore oo isaga laftiisa aan laba qaybood u kala saarnay qaybaa niri waxaa lagu duulayay imaaraadka islaamka ama meelaha muslimiintu ay ku nool yihiin gaalada ay ka taliso si maaragtay loo soo xoreeyo qaybna waxaa niri waxay ahayd maaragtay allahu mustacaan dhulka xabashida maaragtay ay leeyihiin iyo kuduulidooda alxaasil shalay ama muxaadaradii nagu nagu dambeysay daraaso waxay ahayd macrakadii weyneyd maaragtay allahu mustacaan shimbarakura ama shimbaragura sida dadka qaarkood ay ku af soomaaliyeeyeen oo aynu niri waa macrakatii ugu weyneyd ee dhex marta taariikhda muslimiinta geeska africa dega soomaalidu ay maaragtay allahu mustacaan horkacdo iyo gaalada geeska africa dega oo amxaarada in imanka tigreyga la yihahdo ay horkacaan oo meesha ay iskugu hor yimaadeen laba iyo toban kun oo muslima iyo laba boqol oo kun oo gaalo ah ay iskagu hor yimaadeen ilahayna subxaana caza wajal oo markaa muslimiinta nasriga siiyey waxaan markaa niri kadib imaam axmed guray wuxuu usoo noqday yani maaragtay allahuma mustacaan harab isagoo ku haminaya isagoo labiiyo tobankii kun shan kun iyo ziyaado laga dilay shan kun iyo ziyaada ka shahiideen iyo wuxuu ku hamiyey inuu macrakada sii wado oo gaalada maaragtay u bacsado iyo ninkii maaragtay allahuma mustacaan amxaarada boqorkooda ahaa markaa laakiin dadkii baa ka diiday oo yili maaragtay dhibaato badan baan la kulanay saa darteed jihaad ma sii wada karne waa laabanayna waa tii markaa la laabtay halkaasaynu markaa ka qaadi doonaa insha allah imaam axmed guray waa laabtay wuxuu markaa u laabtay inuu maaragtay khanaaimtii iyo wixii maaragtay lasoo khanimaystay oo dadkii u qaybiyo intii uu markaa khanaa'imta qaybinteeda ku jiray ayaa dad soomaali ihi iyo maaragtay allahu mustacaan dad kale oo ummadaha muslimka ee bariga geeska africa inaguna nool inagula noolay walaalaheena ah yaa markaa xoogay dhibaatay dhex martay dhibaatada inuu xaliyo ayuu imaam axmed guray uga baxay magaalada haram la yihahdo isagoo soddon fardooley a wata waxaan baraarujinayaa saan sheegay jihaadka fatradii axmed guray oo dhan waxaan kasoo guurinaynaa waa kitaabka mufutaxu lxabash kalimaadkaan sheegayno dhammaan waxaynu kasoo guurinaynaa kitaabka weye oo aan niri waxa qoray nin sheekha oo faqihi carab lagu naanayso oo magaciisa la shihaabudiin axmed ibn cabdilqadir ibnu salim ibn cuthman aljizani oo waxaan aynu ka sheekayayno markaa joogay isago maanta aynu arki doonaa isagoo markaa waktiyada qaarkood leh yani maaragtay si cad inoogu tilmaami doona insha allahu inuu maaragtay macaarigtaa joogay oo dagaalku ka qayb galay imaam axmed gure markaa dadkaas u baxay inuu soo hagaajiye isagoo soddon maaragtay faris wata kadibna qolaa waxay isku dayeen inay inqilaabaan yani maaragtay qaar umadadiisii ah iyo qaar xataa maaragtay qaarkood ay fuqaha yihiin waxaa kamid ahaa baa la yidhi alfaqih abubakar qaadi hobat hobat waa meesha uu ku dhashay waa buur baa la yihi meesha uu ku dhashay imaam axmed guray oo harar iyo maaragtay aaga nawaaxigeeda ah meesha qaadigeedii baa kamid ah iyo nin faqiiho la ohan jiray axmed cali raggaas iyo rag kalaa ku kacay waxay damceen imaam axmed guri intuu maqan yahay in laga faaidaysto oo dadka lagu kiciyo oo markaa maaragtay allahuma mustacaan si iyagu u arkayaan zakooyinkan iyo khanaa'imtan iyo waxan uu dadka uqaybinayo ee sida sharciga diinta waafaqsan ugu qaybinayo marka inay joojiyaan oo waxoodii hore iyo musuqmaasuqoodii iyo balaayadooda ay soo celiyeen arrinkaa waxaad arkaysaan walaalayaal cilmiga iyo camalku inta badan waa wada socdaan laakiin marar aanay wada soconna way jiraan oo qofku isagoo cilmi xambaarsan oo laleeyahay waa mufti oo magaala bilahi mufti uu yahay ama waa faqiih laleeyahay ay masaa'ib iyo balaayo iyo waxaan laga filan ay ka dhici karaan a yani maaragtay de ilahina subxaanahu caza wajala waabata uu ku tilmaamay fi suurati alacraaf yani ninkii cilmiga la siiyey maxaa lagu tilmaamay kamathali lkalbi in taxmil caleyhi yalhas aw tatrukhu yalhas yani waa cilmi baa la siiyey cilmi buu leeyahay baa la yii cilmigii buu ku dhaqmi waayey waxaa markaa ka dhalatay in la yidhi waa sida eygo kale haddaad qaaday haddaad dhulka dhigtaba meel harle haddaad geyso iyo meel qoraxle haddaad geysaba intaba waa un haraaryoonaya waxba u tari mayso imaam axmed guri arrinkaasi wuxuuba gaarsiiyey khatarta maaragtay kacdoonkaasi uu yeeshay inuuba markaa yihi mar haddaad sidaa doonaysaan marka waan idinka tegaya khalas iyana marka ay yidhaahdeen maaragtay bari carab iyo maaragtay iyo maka labada meelood meeshaad doonto ka eg iyagu de inay safogayaan bay rabaan badda inay dhaafiyaan markaasaa nin umaradiisa kamidi u yimi oo yihi arrinkaasi arrin suurtagala ma aha go-aankanaad qaadanaysaana go-aan saxa ma aha maaragtay qabaa'ilkii iyo dadkii marka horeba jihaalka kula galay baa loo yeerayaa imaam axmed gure markaa saddex oqole aada ugu gargaartay nimanka geriga la yidhaahdo abarmagaadlaha iyo oo laba qabiil oo soomaaliya iyo maaragtay qabiil xarla la yidhaahdo oo yani maratay nimanka cafarta la yihahda labada qole aada ugu gargaaray balaayadii iyo wixii damcay inay imaam axmed gure ku kacaanna cagtaa la mariyay ayib intaas kadib marka imaam axmed guray yani maaragtay jihaadkiisii iyo wixiisibuu sii waday wuxuu markaa ku hamiyey imaam axmed guray markaa inuu baxo oo u baxo yani maaragtay ninkii boqorka ahaa ee uu ka adkaaday xabashiga ahaa in markan la issoo raaciyo laakiin taladu waxay noqotay inta aan marka hore la bixin in horta dhul baa weli dhiman gaaladu sii haysato oo markaa ka dambeeya akhuuna maanta khariidadii iyo maaragtay waa laga yimid oo dhulka ninkaa gaalka iyo sida loo baacinayo yani maaragtay insha allahu tacaala maanta nasiib uma uma yeelanaysaan maca alasif oo tuulo heblaayadaasu ka tegay oo tuulo heblaayadaasu aadadaas aynu khariidada ku muujin lahayn yani waxa wey hadda akhuuna cabdillahi ba iskale insha allah ayib calaa kullin bali oo aada iyo aad dawaaro iyo harar iyo dhulkaas oo dhan ka sokaysa ayaa markaa weli gaaladu ay xoog ku leeyihiin oo haystaan waxaa markaa la yidhi waa inaan meeshaa marka hore baali la yihahdo soo xorayno oo aynu maaragtay gacanta gaalada aan ka saarno nin markaa baaderi ama meesha haysta oo degalxaan la yidhaahdo waxaad arkaysaan meel kastaba nimankaas waxay u dhiibanayaan nin munaafiq ah ama nin baaderi ah degalxaan baa markaa nin la yihahdo meesha haysan jiray meeshii waa lagu baxay sheekha kitaabka qoray wuxuu leeyahay waxa markaa la gaadhay nahar weyn webi weyn oo la yidhaahdo markaas wuxuu qows geliyey webi marka waa uun naharkii oo uu ku macneeyey maxay af soomaali webigaa markaa magaciisu muxuu noqon karaa dadka dhulka garanaya markaa loo baahan yahay inay markaa iyagu ay maaragtay allahu mustacaan ka ijtihaadaan anagu dhulkaas ma aqaano ficlan webi markaa on kelmadii af soomaaliga ahayd unbu shiiku carabiyey markaa qoys geliyay meeshaasaa markaa dadkii muslimiintaa soo gaadheen halkaa markay maraya zaadkii baa ka yaraaday ba la yidhi in lamaa iyo saddex cisho qof kastaba maaragtay waxa uu quudanaya marka la isku daro ay noqotay mil u kafihi baabacadiisa wax buuxinaya imaam axmed guray dad buu markaa la kulmay intuu meesha baali la yihahdo kusii socday yani maaragtay inay islaamaan doonayo aad iyo aad u fara badan fatradanna waxaad arki doontaan insha allahu tacaala dad fara badan oo markaa diinta islaamka soo galaya oo markaa dadkan oromada u badan ayaanu arki doonaa insha allahu tacaala dadkaasoo markaa diinta islaamka inay galaan doonaya imaam axmed gure markaa dadkaana waa islaamiyey waa qaryooyin iyo magaalooyin dhan oo marka allahuma mustacaan maaragtay inay islaamaan rabo wey imaam axmed gure intuu kusii socday meesha la yihahda bali waxaa mantiqadaa kamid ah meeluu u taliyo nin la yidhaahdo takhali amanot takhali amanot wuxuu ahaa aslan markii hore nin muslima bal wuxuuba kamid ahaa yani maaragtay axmed guray ciidankiisu kamid ahaa iyo ragga mujaahidiinta meel tuula ah madax looga dhigay markaasuu raciyadii iyo dadkii u talinayay buu dulmiyey oo ku tacadiyey dadkiibaa markaa kasoo dacwooday markaasu imaam axmed guray casli yani waxaa laga qaaday yani maaragtay mas-uuliyaddi baa laga qaaday xukun jacaylkaasi ninkaa markaa muxuu ku kalifay waa orday xabashidu aaday nimankii maaragtay amxaaradii boqortooyadiiu aaday iyana dee ninku marada xukum doon yahay cilada ummadiisa uga soo cararay baa la garan soo ma markaasaa la yidhi haye tuula marka lagu dhibay meel magaalaha markaa madax looga dhigay markii magaalada lagu dhawaa ayaa imaam axmed guray wuxuu amray nin umaradii kamid oo abubakar la ohan jiray buu yihi waa inaad tuuladaa ku baxdaa oo weliba ninkaa takhali amaanood la yihahdo aada soo qabataa oo weliba aada soo maxaabiisaysataa idaa lam taji wa tumsik bihi asiiran ilaa cindana ma nacudaka min arijaal ma nacuduk min arijaal yani haddii aadan soo qabanin buu yihi oo aad adoo gacanta ku haya aadan noo keenin yani maaragtay ragga maaragtay libaaxyada ee khatartaa lagu tirin maayo alxaasil ninkii abubakar ahaa amiirki ahaa waa duulay tuuladii baa si gaara loogu duulay ninkii markaa murtadka ahaa gaalka gaalada ushaqaynaya waa lasoo qabtay isaga iyo maaragtay allahuma mustacaan haweentiisiiba qoftii haweentiisa ahaydna imaam axmed guray baa markaa addoon ka dhigtay oo maaragtay ka dhigtay dumarkiisa ku daray haajarana loo bixiyey ninkii odayg ahaa takhali amaanad la ohan jirayna waxaa loo diray amiirkii maaragtay allahuma mustacaan cadan ninkaasaa markaa maaragtay u noqday yani maaragtay addoonta u shaqaysa beeraha u fashan wuuna istaahilaa ficlan a wuu istaahilaa marka hala yaabin olalayaal dad maanta innaga in horboodaya oo qaar badan oo dadka kamid ay maaragtay uhaystaan dad wanaagsan inay yihiin ya in lamaa iyo yani maaragtay hadda muddo afartan sana ku dhowba yani maaragtay amxaarada an ka ag dhawaa oo ushaqaynayay oo yani maaragtay allahuma mustacaan safkooda ka ag dagaalamayay yani maantana dee inoogu yimi iyagoo magacyo waaweyn wato oo maaragtay allahuma mustacaan ru'asa iyo waxyaala caynkaas magacyo caynkaas wato ayib imaam axmed guray waa sii socday ilaa la gaadhay yani maaragtay allahuma mustacaan maadaama markaa maanta inaa khariidadii haysanin waxba magacyadaas tuulooyinkaa isku dhimayna iyo magaalooyinka markaa jiray imaam axmed guray waa sii socday raximah llahu tacala raxmatan waasica ilaa uu ka gaadhay ninka odayga ahaa ee dagaalxaan la ohan jiray ee maaragtay saliibiga ahaa yani maaragtay ilama uu meeshaa ka gaadhay intii aanu meeshaa gaadhin magaalooyinkaa faraha badan ee lasii marayo muslimiintu markaa way sii qaniimaysanayeen wixii gaala markaa degan tahay haniimadii baa markaa ku badatay gaaladii markaa arkeen haniimadu inay badan tahay ayaa markaa waxay damceen dhexda inay ufadhiistaan dhexdaa markaa muslimiinta loo fadhiistaa markaasaa maaragtay marba maaragtay allahuma mustacaan la dhibaateeya imaam axmed guray markuu arkay dhibaatadaa jirta ayuu markaa wuxuu yihi waa in maaragtay tindhooyinka la dhistaa oo la degaa oo nimanka kan maaragtay marba markaynu xoogay soconno ay naga daba imanayaba aynu maaragtay allahuma mustacaan iska dhicina markii imaam axmed guray uu tindhooyinkii taagtay ayaa gaaladii markaa iyaga isku jeestay waxay yidhaahdeen yani maaragtay qola boqol ay ku tiri idinkaa waxa inoogu wacan nimankan waa inaga socdeen waa ina dhaafi lahaayeene ninkii odayga ahaa idinkaa usababay maanta inuu ina dhex dego tindhooyinkiisa dhisto hadeeru maaragtay allah mustacaan balaayo nagu samaynayo waxa markaa dhacday qisadaasi markay dhacday nin kamida bataariqadii ama baadariyadii bali ayaa marka imaam axmed guray u yimi waana islaamay ninkaasi islaamkiisuna waa wanaagsanaaday ilahina waa ka aqbalay insha allahu tacala saan rajaynayna biidni illah intii lasii socday ayaa marka imaam axmed guray markii dagaaladaasi qabsadeen ayuu markaa ciidankiisi kala qaybqaybiyey yani maaragtay cafwan tindadu markii la dhisay oo la degay ayuu marka axmed guray ciidankiisi kala qaybqaybiyey qayb markaa imaam axmed guray wuxuu madax uga dhigay nin la yihahdo garaadax moosha dadkaasi waxay ahaayeen qabailka soomaalida sida maraxaanka gurguraha hawiyaha oo markaa imaamku uu leeyahay sheekha kitaabkan iska lihi wahum min arumaati almacruufiin waa maaragtay rumaad aad iyo aad loo yaqaano yani maaragtay allahuma mustacaan naxwi alf waxayna ahaayeen bu yihi dadkaasi kun nimankaa marka imaam axmed guray wuxuu dhigay xagga dambe ciidanka imaam axmed guray maaragtay allahuma mustacaan qayb markaa ciidankiisa kamidana isagaa maaragtay oday unoqday dadkaasna waxay u badnaayeen ba la yidhi yani maaragtay allahuma mustacaan dadka la yidhaahdo cafarta marka inagu ma garanayno qabailkaas kuwa soomaalida un baynu istiltilmaamaynaa insha allahu tacala waxaad ma ogaataan walaalayaal kolle anigu tan kitaabkan akrinayay imaamkan ninkan sheekha u qoray ummadda soomaaliyeed wax ka maqan ba maba jiraan taqriiban yani maaragtay saan idin tilmaamay lakin khasab maaha marka inagu meel kasta oo yani maaragtay qabailka soomaaliyed ay dagaalka ka galeen inaynu markaa tilmaano waxa inagu aynu ku khasbannahay meelahaan u arko marka inay muhimka tahay inaan ishaaro meelahaas marka dadkii markaa dagaalka ka qayb gala o jihaadka ka qayb gala o ku khasbannahay marka inaan sheegno dhahno dadkaasina jihaadka iyo dagaalkaasi marka waktigaas ay ka qayb galeen ayib meelo fara badan oo aan u arkay inaanay muhim ahayna waan iskaga tegayaa oo laga yaabo marka inay qabail aynaan magacooda hadda aynaan aydan iga maqlin in marka ay kitaab ku dhex jiraan lakin aan anigu har xusin imaam axmed guray ciidankiisii qaybtii saddexaad yani maaragtay wuxuu u dhiibay ninkii la ohan jiray allahuma mustacaan wasiir cadal leh qaybtaasna waxaa u badnaa qabailka soomaalida hadda laisku maaragtay laisku yihahdo absamaha haba usii kala bataan sida maaragtay allahuma mustacaan bartiraha oo kale iyo ha kusii fara bataan saddexda ciidan saddexda qaybood buu imaam axmed gure ciidankiisa u qaybiyey kadibna waxa weye maaragtay allahuma mustacaan qaybna xagga hore u dhigay qaybna xagga dambe qaybna dhexdu u dhigay imaam axmed gure ay dhexdu ku jiraa waana markii koowaad kitaabka intaan arkayay uguna horeysay uguna dambaysa imaam axmed guray oo ciidankiisa dhexda kaga jiro lakin taa macnaheedu maaha ciidan soconaya ma aha lakin waxa weye maaragtay allahuma mustacaan waa ciidan degan oo lakin saddex meelood kala degan si dadka maaragtay imaamka kusoo duulduulaya dhinacyada kaga imaanaya markaa maaragtay la isaga dhiciyo imaam axmed guray yani maaragtay ciidankii la socdayba waa maaragtay iska caabiyeen nimankii maaragtay doonaya inay marba imaamka ay dulalaqaystaan kadib imaam axmed guray wuxuu kusoo noqday meesha la yihahdo harar isagoo markaa soo hanimaystay dhulkii maaragtay allahuma mustacaan bali la ohan jirayna yani maaragtay tegay wax badan kasoo qabtay laba bilood baa meesha lagu nagaa meesha harar la yihahdo la joogay kadib marka imaam axmed guray wuxuu markaa damcay inuu haddana mar labaad baxo isagoo maaragtay markan ku socda yani maaragtay allahuma mustacaan ninkii xabashiga ahaa ee maaragtay gaalka ahaa iyadoo markan lagu socdo imaam axmed guray sida caadadiisa ahayd marka qabailkii soomaalida o dhan bu markaa wuxuu ukala qoray warqada u kala dirdiray iyana marka allahuma mustacaan waa soo ajiibeen oo maaragtay imaam axmed guray waa u yimaadeen waxaa markan u dheeraa imaam axmed guray in uu madaafiic u dirsaday madaafiicdan de kuwan oo kuwan hadda la isticmaalo o kale maha lakin waa nooc madfuco markaa dhacaya oo toddoba xaba ah inuu u dirsaday meesha la yihahdo zayac oo markaa imaam axmed guray markaa loo keenay madaafiicdii markaa loo keenay ayib dadka qaarkood markaad kutubta ad akrinayso waxay kuleeyihiin waxaa imaam axmed guray ku saaciday oo ku kaalmeeyey boqortooyadii markaa jirtay ee maaragtay allahuma mustacaan cuhmaaniyada ayaa imaam axmed guray ku saaciday oo maratay madaafiicdaa siisay laakin kitaabka waxaa ka muuqata inuu isagu dirsaday oo maaragtay allahuma mustacaan lacagtiisa ka bixiyey oo markaa maaragtay allahuma mustacaan loo keenay wy oo weliba dad ummadda soomaalida ah ka mid ahoo gaar ah oo nimanka la yihahdo meheriga ama meheri ismaaciil dadku qaar bas ay u yaqaanaan oo markaa imaam axmed guray u dirsaday oo iyagu markaa ay usoo iibiyeen oo u keeneen imaam axmed guray qaba'ilka o dhan bu warqada u kala qoray faqaamat sheiku marka wuxuu yihi alqabaa'ilu biasriha dadkii o dhan ba markaa istaagay fakana awala qabiilatin qabiiladii ugu horreysay marka axmed guray soo gaadhaa alacat waxay noqotay habar magadi oo nimankii markii ugu horreysayna dagaalkii maaragtay allah mustacaan shimbaro gura markii ugu horreysay sogi u yimi weye imaam axmed guray oo aad ka arkayso laba arrimood midhum miyay inta kale ka jihaad jeclaayeen waa suurtagal miyay ka dhawaayeen oo uga d degaan dhawaayeen kuwa kale waa suurtagal waxaana weliba anigu isleeyahay deegaanka malaakilifaya saan anigu isleeyahay wallahu aclam kadib nimankaas waxay wateen bu sheiku leeyahy hamsiina farisan konton faras iyo wa khamsa mi'ati raajil iyo shan boqol oo nin wa talacat bacdahum arixaan kadibna qabiilka marixaanka la yihahdaa yimid wa macahum thamaanuuna farisan iyagoo sideetan fardooley ah iyo min rijaalati sabca miya toddoba boqol oo nin wata uma talacat gurgura gurgura markaa isna isna yimid oo la socdo thalaathuuna farisan maaragtay ka kooban soddon fardooley ah iyo alfa raajil kun nin uma talacat ge maaragtay allahuma mustacaan geri ayaa markaa yimid oo markaa uu hogaaminayo odaygoodii mataan la ohan jiray fi thamaaniina farisan siddeetan fardooley ah iyo alfa rajul yani maaragtay kun nin kadib marka wakadalika طalcat qabiilaة zarba min alxara sheku marka wuxuu bilaabaya qabailkii kale ee maratay allahuma mustacaan ahaa yani maratay nimanka walaalahena cafarta la yihahdo yani qabailkoodii oo xarle iyo loo kala saaro maratay allahuma mustacaan salmay kuwaasaa markaa iyana maaragtay yimid oo imam axmed gure markaa jihaadkiisa u yimid wey ciidanka imaam axmed gure marka uu kulmiyey waa labiyo toban kun oo nin iyo shan boqol oo faras wey labiyo toban kun oo nin iyo shan boqol oo faras qabailka markaa sida gaarkaa loo sheegaya waa kuwa ugu badan laakin ma aha maaragtay macnuhu inay intan oo keliya yihiin laakin kuwa ugu faraha badan leh ee maaragtay allahuma mustacaan ciidankooda uu badan yahay ayaa si gaara loo sheegay arrinkaa waxaa u daliila macrakadii shimbira guraa aynu soo marnay ama shimbir kuuri aynu soo marnay qabailkii la tirinayay masala hartigu kuma jirin tusaale ahaan haddana laakin dagaalkii markii la qaybinayo waxaynu aragnay iyada oo meel mucayan la dhigo saddex boqol ba aynu dhexdaa la geliyay taas markaa waxay tusaaleynaysaa hadda lafteeda waxaynu soo marnay sheikha dadkii baari jihaadkiisa kala qayb galay ee magaalada maaragtay la yidhahdo harar la yimid inay kamid ahayn qabailka hawiyuhu haddana maca dalik haddana meesha tan laguma sheegin macnuhu marka waxa way saan ugu fahamsanahay in kuwa tirada badan leh inuu markaa maaragtay allahuma mustacaan maaragtay sheikhu si gaar u sheegaayo kuwa marka ayagu tirada yar lena inuu maaragtay sheikhu ummadaha kale isaga idaafeynayo walaalahooda ah ee maaragtay allahuma mustacaan soomaalida ayib ayib allahuma mustacaan alama tasifuun markaasaa marka imaamku wuxuu markaa ciidankiisa u kala qaybiyey sida aynu ku naqaanay caadadiis ahayd qaybo wuxuu u kala qaybiyey sideed calan iyo saddex qaybood sideed calan bimacnaa marka waxaan umalaynaya de haddii khudadka ciidanka la isticmaalo ama waa sideed urur miya maaragtay askarta iyo ragga khubarada ciidanka kuwa heega raalli ahaadaan ma ururaa ma maaragtay allahuma mustacaan yani maaragtay qaybaha ciidanka loo kala dhigdhigo ma unuguyaa ma adri sideedun qayb buu ukala saaray ciidankii sideed calan raayo madow oo loo dhiibay amir cali raayo cagaara oo loo dhiibay amir zaharboy raayo cad oo loo dhiibay aboon ama abtidoon raayo maaragtay allahuma mustacaan kale midabkeeda lama sheegan amr amir amir nuur loo dhiibay adigu maaragtay raayo mataan loo dhiibay raayo cadale loo dhiibay iyo raayada imaamku safra ahayd oo marka imaamku isagu si gaar u watay ciidankiisana marka imaamku wuxuu ukala qaybiyey saddex qaybood ayuu markaa ciidanku ciidankiisa ukala qaybiyey imaamku wuxuu leeyahay sheikhu waqasama imam ljaysha talaata firaq saddex qaybood buu ukala qaybiyey qabiilata mareexaan bartira iyo habarmagaadle iyo maaragtay nimanka gawaatirka le anuma garanayo waxay yihiin haulaai firqatun waaxida koox kaliyaa laga dhigay waxaana amiir looga dhigay wasiir cadale hargaaya iyo qabayl kaloo fara badan meeshaan u tirinayo ma wada tirin karne iyagana maaragtay allahuma mustacaan garad abubakar ayaa markaa madax looga dhigay qaybuu marka imaamku doortay oo maaragtay ragga maaragtay khulaska ah iyo ciidan lagu magacaabo ciidanka badda waa dad bad fog markaa ka yimi saan filayo dadkaasna markaa imaamku isagaa si gaara u doortay oo markaa wuxuu ka dhigay qayb isaga markaa soo hoos tagta saddexdaa qaybood baa ciidankii laga dhigay markii la gaaray meel la yidhaahdo baqal dar maclasif khariidada way naga maqan tahay markaasaa markaa la yihi ha la tashado imaamku wuxuu yihi bal dad yahow taladiina keena maxaynu yeelnaa ma waxaynu aadnaa baduqi baduqi waa magaaladii labaad ee caasimada labaad u ahayd nimankii gaalada ahaa oo markii shimbirakuuri ay dhacday laga soo laabtay oo imaamku uu yihi mar haddaan nimanka jibinay aan magaalada tagno oo dadku ka diideen ma magaaladaas aynu aadnaa oo dagaalka aan ku bilownaa mise maya eh si kale aynu yeelnaa markaasaa taladii la isdhaafdhaafsaday alxaasil markii dambe waxaa la qaatay nin maaragtay la yidhaha wasiir cadala taladiisa baa la qaatay nin aada iyo aad maratay ninkaasi yani dagaalyahanna o ahaa nin aada u tala fiicanna o ahaa wuxuu yidhi ya imaam almuslimiin ama hada laysa bira'yi minkum dad baa markaa yidhaha hore isaga socono markaasuu yidhi arrinkaasi arrin iyo talo wanaagsan ma aha haddii aynu baaduqi dhaafno baaduqi markaa way ka dambaysaa oo xagga harar bay markaa kasoo xigaysaa hadday sii aadaan baytu amxara iyo meesha ninkaasi uu joogo haddaan baaduqi aadno macnuhu markaa waxay waa la inaga dambeeyaa saa darteedna markaa gaaladii aynu kaga nimi dawaaro iyo kuwii baali aynu kaga nimi aynu ka adkaanay iyo kuwan baaduqiba iskaadshan kadibna wax way harar iyo xaggaasaa laynoo dabamari ee maynu marka hore iyagoo ku bilowno oo aynu weliba aynu kasoo bilowno xagga hoose iyo maaragtay dawaaro aynu marka hore si fiican usoo sifayno markii ninka imaamka hadlay qaama almuslimuuna walqaba'il wa qaaluu lilimami alra'yu ma qalahu alwasiiru cadalle dadkii markaa qaba'ilkii iyo ummaddii muslimiinteed meeshaa maraysay waxay yidhahdeen ra'yigu waa ra'yiga ninka odayaha yidhi marka waxay ra'yigiisi baa la qaatay waan la socday gaaladii markaa markay maqleen in muslimiintii ay soo socoto oo weliba ay yani maaragtay xagga dawaara kusoo beegan yihiin oo rabaan inay maaragtay yimaadaan yani maaragtay allahuma mustacaan magaaladoodii markii hore laga qabsan gaaray baaduqi ayay marka ayana is urursadeen waxay ku kulmeen meel dalmayda la yidhaha dalmayday dalmaydaydaasi waa meeshii lagu jabiyey sultaan maxamed ee maaragtay ninka imaamka ah ee aimadii axmed gure ka horreeyey ah oo markaa uu ku shahiiday miyay ka faashanayaan ma aqaan waxay yidhahdeen halkaas aynu marka allahuma mustacaan ku kulmaynaa ilama aynu markaa muslimiinta halka aynu maaragtay kula dagaalamay imaam axmed gure boqol iyo konton nin buu iska horreysiiyey wuxuuna markaa gaadhay meel la yidhaha baabsiri maclasif khariidada way naga maqan tahay maanta insha allahu tacaala baab siri marka yani waxa wey maaragtay waxay aad iyo aada uga shishaysaa oo maaragtay xaggaa maaragtay allahuma mustacaan kenya haddaan ihahdo ay kasii xigtaa yani meesha la yihahdo baaduqi oo markaa muslimiintu way dhaafeen baaduqi dhinacay ka dhaafeen sida marka hadalka aan ka sawiran karno oo way maaragtay waa gudbeen wey markii ay markaa gaaladii maqleen in muslimiinta ay baabsiri joogaan ayay marka iyana maaragtay khidadooda ay wax ka bedeleen waxa hogaaminaya nimankaa niman wana nin la yihahdo wanaag sagad oo gaal ah markuu maqlay muslimiinta inay halkaa marayaan ayuu markaa gaalkii weynaa u cidiray markaasu wuxuu yihi nimankii yani waxa weye baabsiri meesha la yihahday aadeen saa darteed marka waa inaad adiguna maarata xeeda taxadarkaaga ad qaadata oo muxuu leeyahy taxadarkaaga qaado yani muslimiintu xaggaas shay u dhaafeen macnuhu markaa waa maxay xagga dambe ay kaga iman karaan boqorka mar hadday ciidankiisa daba mareen ninkii odagaha markaa waa sii baxsaday baxsaskiisa waynu aad aad baynu arki doonaa caawa insha allahu tacala muslimiintu meel ay faras la yihahda yimaadeen markaasaa ninkii dagalgaal la ohan jiray dagalxaan la ohan jiray cafwan gaalada maaragtay madaxooda ahaa ayuu meligoodii iyo boqorkoodii wuxuu usoo qoray warqad usoo qoray warqaddaa wuxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay yani maaragtay ninkii boqorkaabuu warqadu diraya wuxuu ku leeyahay yani xaalku cumuuman warqad aad iyo aad u dheer weeye marka hore waxaan ku fakaran wada akriya lakin hadda inagu inagu badnaanaysaa wuxuu leeyahay yani maaragtay muslimiintu aad bay u badan yihiin ciidan aad u badanna waa wataan annagana hadday markaa na soo hujuumaan iskama dhicin karno waktigan xaaliga iskama celin karno saa darteed waxaanu kaaga baahan nahay taladaada waxaanu kaloo kaaga baahan nahay ciidankaaga khulaasada marka lasoo qaybiyo lasoo ururiyo waa intaas wuxuu kaloo ninkaasi warqad kale u qoray imaam axmed guri wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay isagoo amray yani maaragtay batriiq isaga ka hooseeya oo adiit la oran jiray inuu warqadaa qoro buu imaam axmed gure warqad qoray wuxuu yihi ina alxarba sijaal dagaalku waxa weeye maaragtay waa maalinba nin ba adkaada adaalaka allahu calayna fi waqcati shambar shambargura ama sambarkori waqcadaasaad nagaga adkaatay waqatalta rijaalan raggaygi baad dishay wafaraqta abtaalana geesiyadayadii baad kala kaxaysay walaan utrukna wayakfika ma facalta bina hadda wuxuu iska kaayadaani yahow intaad tahayna kala gaadho oo intii maaragtay aada asiibtay ha kugu filnaato wa ilaa haddii kale ahlakaka allahu kama ahlaka qaryata luut sidii ilaahay maaragtay qoom luut u halaagay ayaadna lagu halaagaya walaa tatakabar ee kibirka iska daaniya imaam axmed gure markii warqadii soo gaadhay fadaxika alimaam waa qoslay min kalaamihi buu ku qoslay fa xiina idin shaawara alimaamu lmuslimiin markaasuu muslimiinta tala weydiiyey imaamku wuxuu yihi unduruu ila hada alkafir abit bal gaalka abit la yihahdo siriya wa kitaabihi aladi kaasoo arsalahu cindii uu iisoo diray wa yuhadiduhu bi uu markaa maaragtay allahuma mustacaan uu igu hadidhay ah yani warqadahoodu waxay ahaayeen wax lagu qoslo oo aan waxba laga soo qaadin laakin maanta warqadahoodu agteena maxay ka yihiin kuwan maanta innaga in horbowdaya ee siyaasiyiinta isku sheegaya ee madaxdu lama cesho markuu jooga marba adsabo looga yeedhay waxaas miyaa wax taliya ah hamaha mas-uul wax caynkaas oo kale ahi ayib imaam axmed guray marka iyo muslimiintii marka waxay ku tashadeen oo markii dambe taladooda ay noqotay in dhulka maaragtay allah mustacaan baali iyo dawaaro iyo dhulka caynkaasa laga yimaado oo nimankan gaaladahay meesha xooga kuleeyihiin ee magaaladooda baaduqaheed loogu yimaado markay muslimiintu markaa safar soo galeen oo gaaladu ay ka war heleen ayaa marka iyana waxay ugu sii diyaar goreen magaalo antokia la yihahdo oo markaa baaduqeen waxba u jirin halkaa waxaa ka dhacday macraka aad iyo aada culus oo macrakota antokia la yihahdo waana dagaalka labaad ee ugu cuslaa dagaaladii imaam axmed guray marka uu maaragtay qaaday wey macrakadaasi waxay dhacday sagaal boqol iyo toddoba iyo soddon maalin khamiisa bisha rajab cadadka gaaladu waxay ahaayeen lix kun oo fardooley ah iyo boqol kun oo maaragtay allahuma mustacaan yani maaragtay lugaha ku soconaya muslimiintana saynu soo tilmaanay yani waxay ahaayeen shan boqol oo fardooley ah iyo taqriiban kun iyo laba boqol oo nin markaad fiiriso qabaalkii soomaaliya fardahay wateen aad isku dardarto yani qiyaasta waxay ku dhawaanayaan saddex boqol bay ku dhawaanayaan waa inta la sheegay inta aan la sheegin ee maaragtay fardahooda iyo tiradooda aan la sheegin yaraantooda maaragtay looga tegay markaad intaa isku beerbeeriso waxaa markaa meesha kaaga soo baxaya wuxuu noqonayaa cududda iyo xoogga imaam axmed guray uu watay ee maaragtay allahuma mustacaan diinta uu ku fidinaya gaaladan uu kula dagaalamayay inay ummadda soomaaliyeed ahay ayib allahuma mustacaan alama tasifuun meesha markaa waa la islaayay imaam axmed guray dagaalka aad bu ugu cuslaaday dee waxa weeye boqol kun laakiin marka kii hore loo eego dee laba boqol oo kun tan kale waxaad kula isweydiinaysaa markii horena labaiyo tobankaa kun bay ahaayeen saaso ma ahay in lam takuni dakira markii horena axmed guriga labaiyo tobankaa kun buwatay dadku kama bataan miyaa labaiyo tobankaa kun alxaasil dee labaiyo toban kun oo ilaahay ugu nusreeyey oo maaragtay allahuma mustacaan ee laba boqol oo kun ka adkaatay yani waxa weeye labaiyo toban kun oo maaragtay allahuma mustacaan boqol kun ay hortaagan tahay insha allahu tacala waa ka adkaanaya rabbigoodna u kaalmaynayo alxaasil dagaalku axmed guray waa ku adkaaday iyo muslimiintii la socday marar fara badan baana maaragtay aada loo soo riixay markii dambe wuxuu isticmaalay madaaficdii uu watay imaam axmed gure toddobada ahaa oo niman carbeed oo aada maahiriin ugu ihi marka ay madaaficda ridayaan soomaalida markaa madaaficda ma ridayso niman carbeed oo aada maahiriin ugu ah ayaa madfaca markaa ridaya ayib gaaladii xoogay baa la jabiyey laakin macalatif waxaa maaragtay habeenkii baa maaragtay allahuma mustacaan yimid habeenkiibaa markaa kala kaxeeyey intii markaa la isu waaberiisanayay ayay nimankii sii baxsadeen muslimiintii markay salaada subax tukadeenna waxay arkeen meeshii aan haba yaraatay cidiba a marka aanay jooginin waa laga daba tegay wuxuu leeyahay sheiku markuu sifeynayo nimanka yani maaragtay allahuma mustacaan yani maaragtay baxsadkooda wuxuu yihi watalaca almushrikuuna jabalan kana calaa ariiqihi waxay isku qaadeen buu yihi buur iyaga ka horeysa daa ashjaarin aada u dhir badan leh walam yabqa fi ljabali min shajarihi ila kasaruuh yani waxa weeye maaragtay buurta dhirteedi dhir kama baaqi noqon ilaa waa jajabiyeen min kasratihim farabadnaantooda wahum munhazimuuna iyagoo maaragtay cararaya oo maaragtay jabay wlmuslimuuna yatbacuuna muslimiintuna ay daba socdaan fi itrihim yaqtuluuna ay dilayaan waya'suruuna ay maxaabiisaysanayaan wayaknamuuna ay hanimaysanayaan xataa qutila minhum ilaa gaaladaa laga dilay yani maaragtay maqtalatan cadiima dil aad iyo aada u weyn lam yuqtal miluha ila fi waqcati shambarkuura ama shimbragura ilaa maaragtay dagaalkii weynaa aynu soo dhaafnay mooye mid kaleba dagaalka lagagama dirin tirada intaa lahaga fadriiqoodii marka watay ee maaragtay dagalxaan ahaa ee imaam axmed warqada usoo qorayeyna isna waxaway maaragtay waa cararay oo wuxuu u cararay hadiya hadiya ood garanaysaan beelata waa meeshii ninkii amiir maxamed la oran jiray ee bixinayay maaragtay allahuma mustacaan haniimada gariibkaa ee gabdhihiisa gabar kamid a looga qaadanayay maxay haniimada looga qaadanayo laakiin haddaad aragtaan hadiya macalasaf qaradada waa naga maqan laakin hadiya yani waxa weye waa meel marka ninkaasi meesha u cararay waa meel uu ku yahay go-doon ku yahay aad iyo aad baa looga sokeeya oo isaga iyo dhulkii gaalada oo dhan waxaa kala xiga muslimiin baa kala xigta wey imaam axmed guray wuxuu markaa reebay ciidan raad maaragtay allahuma mustacaan yani maaragtay haddii lasoo maaragtay raad guro yani maaragtay allahuma raad raad reeb raaseeb ah oo marka allahuma mustacaan haddii lasoo raadguro joojiya ciidanka nin la yihahdo amir cabdinaasir baa madax looga dhigay iyagoo meel iska degan ayaa qolo gaalo ahoo maaragtay doonaysa inay axmed guray ka daba tagaan iyo ciidankiisii ayaa markaa nimankan oo dab shitay u yimid markaasi waxay u qaateen inay isla gaaladooda yihiin iyana waa u aamuseen niman aada u haba maaragtay habqamaya bay ahaayeen shantii u timaadaba waa gawracaan labadii u timaadaba waa dilaan ilaa ma iyo wax ka baxsaday haba yaraateen nimanka aanay jirin aada iyo aad baa markaa meesha muslimiintu ayaamay fadhiyeen dhulkaa waa la haniimaystay kaniisadii ugu weyneeda dawaara ku taalay oo mandaqada la yihahdo oo koob iyo toban sana la dhisayeyna meeshaana baashaan yar meesha taa lagu goy ninkii boqorka ahaa markuu warkaa maqlay oo maqlay ciidankiisa in laga adkaado baali iyo dawaano iyo wixii ka joogay lasoo sifeeyey kaniisadii koob iyo tobanka sana ay dhisayeenna meesha lagu gubay ayuu markaa wuxuu warqad u diray tigraygii isagoo markaa la tashanaya isaga waa maxaar laakin wuxuu la tashanayaana waa maxay waa tigraygii wey ayib bal hadda ninkaa taladiisa iyo bal hadda dhegaysta maaragtay allahu mustacaan iyo iyo iyo iyo calacalkiisa iyo cabaadkiisa waxa uu leeyahay sheiku raximah llahu taala raxmatan waasica wuxuu yihi ninkii gaalka ahaa isagoo gaaladiisii la hadlaya markuu maqlay yani maaragtay watan sagad markuu maqlay in laga adkaado ciidankiisii xazina xusnan shadiidan aad buu u murgay uma jamaca bataariqatahu wuxuu kulmiyey baadariyadiisii wa xujaabahu iyo kuwii waardiyayaashiisaha yani ku dhawaa وخواصه يكون سي خواسيسا وقال لهم وحكوا يري قد سمعت ما فعل المسلمون من خلال الدوار وحن مسلمين تماشى كثنيا وان مقشين وبهزيمة جيشنا عيدا كان للشذيا وان مقشين وقتلهم ذلكودنا وان مقشين يعني ما رأيت الله مستعان سادرتيد وحنو عدريا إلى أهل التكراي نمنك التكراي قال لو رنشري بانو عدريا مع جيوش حتى يأتوا عندنا إلا إنو يمادان مركزا بطارقدي يمار ددك ودن كل من بغير حساب وحبيرا تسير اللبس وكوبي كرنا ما أهي markaasuu markaa wuxuu madax uga dhigay nin la yidhaahdo takhallasos takhallasos oo maaragtay tigrayga iyo waxaas o dhan wata ayaa markaa la yidhi muslimiinta ka hortag waxaana la isugu yimid meel la yidhaahdo zara meeshaa zara la yidhahdo markii la isugu yimid dagaal labaad baa markaa muslimiintii qabsaday dagaalkaasoo markaa gaaladii isu soo bahaysatay ah tigraygu marka xaggee ka imaanaya meesha hadda ay nagaga soo duuleen bay haddana ka marka bay markaana ka yimaadeen oo aynu arki doono ogsoom iyo meelahaasay ka imaanayaan nimankaasi marka waa soo duuleen iyagana marka ilahay subxaanahu caza wajalla waa jabiyey muslimiintana waa lagaga adka muslimiintuna waa ku adkaaday waxaan idin yani aan aada ula qariibsaday oo runtii in la maaragtay la sheegana mudan wuxuu sheikhu tirinayaa gaaladii baadariyadii tigrayga ahaa ee markaa muslimiinta la dagaalamayay magacyadooda wuxuu yihi yani maaragtay waxaa kamid ahaa yani maaragtay batriq shom sere waxaa kamid ahaa bu yihi batriq shom sirawi ma sinawi hadda inala dagaalamay awoogiisa hadduu dana waa sinawi hadda inala dagaalamay awoogiisa waxay ahaayeen bu yihi thalathina batriqan soddon maaragtay batriq bay ahaayeen soddon maaragtay oday baadiriyaa bay ahaayeen mid kastabana ciidankiisa waxaa ku hoos jiray maxay maaragtay waxaa la koobi karin baa ku hoos jiray yani maaragtay allahu mustacaan oo tiro ah oo aan lasoo koobi karayn waxaan markaa uxusayaa ninka magaciisa dadka qaarkood maanta waxayna leeyihiin muxaadaro kastana insha allahu tacala waan baraarujin waxbaa isbedelay oo adduun cusub baa jira war may waxba isma bedelin waxa isbedelaya waa waxa isdilaya un christan iyo islam magacyaduna waa magacyadii waa sinaawiye iyo maaragtay allah mustacaan maxamedo iyo axmedo waxaa la kala baabiinaya la kala dudluminayaana waa un kaniisado iyo masaajido waxa la kala gelaya la kala qabsanayaana waa un cawaasim iyo wadan waxaba yaraatay isbedelay alxikaayatu iyo alxikaaya waa un tii wey laakin dadkun baa dee laba qaybooda yani waxa weeye dad mabaadidoodu ay ka dhab tahay oo islaama iyo maaragtay dad maaragtay nifaaq iyo balaayo maaragtay ay qaadaysa nasal lah alcafwa walcaafiya ayib nimankii markaa waa laga adkaaday in laga adkaado marka waxaa kalifay baa la yihahdaa laba nin oo marka iyagu markii hore murtadiin aha sheiku wixii gaalada utagaa murtadiin buu ku sheegay laba nin oo murtadiin aha oo cumar iyo socor la kala ohan jiray oo magaalo la yihahdo sharxa gaaladu ay u dhiibteen ayaa markay arkeen in muslimiintu ay macrakadii hore ay ku adkaadeen gaaladuna ay hadda issoo bahaysatay oo ay arkeen muslimiintu inay adkaan karaan manaa ayay marka waxay u yimaadeen imaam axmed guray waxayna uga warrameen nimankii gaalo ah iyo khutadooda waxay u sheegeen in haba in maaragtay dadkii qawqaada ahaa iyo dadkii faraha badnaa iskala socday nimankan ay ka hadheen waxa keliya oo isku soo hadhayna marka ay yihiin tigraygii iyo ahlu qojaar ahlu qojaar marka amxaradii waxa isku soo hadhay ba la yidhi waa tigraygii iyo amxaradii waa dadkii dagaalku dhabta ka ahaway diin ahaan noola dagaalamaya ayib tiradooday sheegeen waxay yidhahdeen ilaa shan boqol oo faras bay wataan raggooday sheegeen yani waxa weye maaragtay say ukala dagaalgeli lahaayeen bay sheegeen nimankaa markaa waxa weeye jabkoodii bay nimankaasi ka qayb qaateen meeshaasayna ku jabeen imaam marka axmed guray markii uu laba goor ciidankii uu ninkaa gaalka soo diray labada goorba uu maaragtay allahu mustacaan jabiyey oo haban yaraatay malaade wax fara badan oo ka xigaba gaalka aanay jirin ninkii amxaarka ah markaa warqad baa loo qoray bal warqadan bal hadda dhegeysta waa boqorkii marka amxaarada weye warqadun axmed guray qoray wuxuu yii bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah waxdahu والصلاة والسلام على النبي محمد الذي لا نبي بعده من الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي إلى ملك الحبش أما بعد السلام على من اتبع الهدى انت كذب سلاني وحي كرخي ساعتي قفك هارون كراعة النبي كقضى عليه الصلاة والسلام وأطاع الملك الأعلى وبغر كسرنا مركا أطاع بغر كسرنا مركا وكما ويسجل لفتي يسوي طيب فإذا وصل إليك الك... مركا إمام أحمد قري يسجل لقو شيء الملك الأعلى لقونا نشتري فإذا وصل إليك كتابي هذا كتابك يقصدك سوقها waxaan kaa dalbayaa arsil ilaya bilasiray laba maxbuus buu ku haystay labada horta sooda aladi asarahum albatriq fanceel ninkaa batriqa la yihahdo maarata maarata ka haystay waana abubakar ibn muslim iyo nin la yihahdo gallata ayib haddaad labada isoo dayso afar baan adna kuusoo daynayaa bil afartiibu marka umagacaabay maxaa yeelay fa ina almuslima yuciinu lmuslim muslimku muslimku u gargaaraa waalkaafiru yuciinu lkaafir gaalkuna gaalku u gargaaraa وأنت لا تحسبنا مثل الأول نغسو ونرجع هم لين سيده رأينا أنها يؤه انت نسود ولا إسكال عمانين وأما الآن فنع فما نحن راجعون حتى يفتح الله حتى يفتح حتى يفتح الله لنا البلاد إن شاء الله هذا يقول الله بن مينه ما شاء نقبسنا وفقينا إلا إله دول كاسونا نصيمه أو نموت أمان بمنه حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وحنا كدور رمسينا يا بكر صدح مدون إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال warqadii a markaa ninkii odaygaha loo dhiibay markii loo dhiibay marka saarat saa'iratuhu yani waxa weye maaragtay allahuma mustacaan aada iyo aad buu markaa ninkii uga xumaaday maxaan ku tashanaynaa bu yidhi markaa boqorka xabashiga ahaa wuxuu markaa joogaa yani maaragtay daamut meeshaan la yidhaahdo waxa la yidhi waa inaad markaa meeshatan aad ka baxdaa waxa la geeyey dhul la yidhahdo ardu warab marba isagu wuxuu usii socdaa haddaan xuduudda fiiriyo xagga iyo suudan ayuu marba usii durkayaa halkaa markii la marayo hama annaasu rujuuc caadadeeni wey dadkii marka haddana waxay ku hamiyeen inay mar labaad haddana iska laabtaan sheikh waliba si gaara wuxuu xuseeyaa qabailka soomaalida wuxuu yidhi wakana qamail somal lama hanimuu hanaaim markay hanaaim fara badan heleen wa jamacuu min alkhayli walbigaali walbaqari warabi wax fara badan oo farda iyo addooma ay heleen tashaawaruu fima baynahum way tashadeen buy wa qaaluu waxay yidhahdeen qad hanimna hanaaima kahiira wax fara badan baan hanimaysani والآن نصير عند الإمام هذا مركو رواك في عينه إمام كان أتغينا ونستأذينه وكإذا ضلبنا وحلينا هاي أنا اسكال لعبنا مارك لكي أنا اسكال إمام حق قولي مركا واكد ديدي وحلي الماشة لو ما تشوغينا اللعبتان لينكي مارك اللهم استعان بغر كان وسيفه قادي مسلمين تينا مركا واكد دلتغيان مشكلة مشكلة دا مركا كسوا بحلي مشكلة دا توحي نقطي يعني waxaa way qanaa'in fara badan baa la wataa sidee iyadoo qaniimadan faraha badan la wato yaani gaalka loo eriyan kara inaan xad guray iyagii uu isugu yeeray yani kitaabku waa iska aad bu ufara badinaya de kitabka o dhan ma akrin karno yani wuxuu sheegaya halkii qofba in wax ka badan laba boqol oo madax oo isugu jira addoon iyo lo iyo faras iyo baqal halkii qofba wuxuu wataa laba boqol oo madax waxa ku dhow marka dadkaas maxba erta eryan karaa waxba ma eryan karaan imaam axmed gure markaa wuu isugu yeeray wuxuu markaa amray wax aliyaalo iyo waxa haniimo la wato in la sii daayo maxaa ka dhacay marka yani waxa weye dadku hamu haaju waa la isdhex orday markaasaa la yidhi see haniimtii usii dayn karnaa alxaasil haniimooyinki o dhan baa markaa laga tegey wixii ciidan ahaa iyo maaragtay allahuma mustacaan wixii farda ahaana waa la kaxaystay imaam axmed gure markaa magaaladii baaduqu la ohan jiray oo markaa uqasday oo markaa magaaladii magaala madaxdoodii labaad ahayda ayna ku taallo tuuladii maaragtay allahuma mustacaan boqorku tuula uu si gaara udhistay magaalo uu si gaara udhistay baa kudhex taallay meeshii baa la tegey yani waxa weye maaragtay allahuma mustacaan intii aan la tegin ayaa markaa ninka xabashiga ahaa tuuladii uu sida gaarka udhistay markaa maaragtay allahuma mustacaan gubay wuxuu markii la yidhi maxaad ugubaysaana wuxuu yidhi si aanay u oranin maaragtay allahuma mustacaan muslimiintu anagaa gubnay si aanay oranin fiiri taarikhdu ahamiyad ay leedahay ninkaasi waa taarikh wuxuu ka dagaalamaya laakiin maanta dad baanay wax macno aba uu samaynayn qiimaba aanay ulahayn waxa la yidhahda taarikhdu aanay qiimaba ugu fadhiyin laakin waa iska jahligooda eh taarikhdu way lacmadi doontaa insha allahu tacala meesha waxaa ku taalay kaniisad yani maaragtay allahuma mustacaan la yihahdo kaniisadii batrak kaniisat batrak waxaa looga jeedaa saynu hore usoo sheegnay marka boqor la boqrayo xaaradu boqor ay boqranayaan waa in ay masar uga yeedhaan baaderi baaderigaasoo markaa yani ninkaa maaragtay taajka saara baaderi baaderiyadooda kamid a dhintay markaasaa baaderi kale loo soo diri waayo masaaridii baa diiday markaasi waxay sameeyeen taaj ba waxay maaragtay isagii bay markaa kaniisad weyna u dhiseen taabuutna waa geliyeen qafis bay markaa geliyeen markaas u yimaadaan oo ka barakaystaan imaam axmed gurey markaa kaniisadda caynka ahayd oo iyaga macnaha faraha badan ugu fadhidayna wuxuu u diray firqa uu hogaaminaya matan matan waa ninkii qaayidka ah soomaaliga aha weye markaasaa kaniisadiina lasoo gubay iyo ninkii maarata taabuudka ay meesha ku jiray ninkii odag aha warkii markuu maqlay waa sii baxsado meel warab la yihahdo usii cararay a markuu maqlay waxa weye maarata dhibtaasaa dhacday warab buu usii cararay muslimiintiina warab bay kaga sii daba tageen dhulkiina waa ka qabsadeen markaasaa nin batriiq ahoo maaragtay ay ku dhaaran jireen oo wasan sagad la ohan jiray ayaa markaa nimankii shiriyey isagoo boqorkuna agtaagan yahay markaasuu la hadlay hadalkiisa waa soo guurinaya insha allah calaa alkiisa wuxuu yidhi hadihi baldatun maliixa dhulkaanay nimanka inaga qabsadeen dhul wanaagsan wey binaadu lburi washaciir waa dhulkii maaragtay beeraha ee maratay wax kasta ay ka bixi jireen walcinab walfawakih walam yakun fi lxabashati miluha tan oo kalena maratay dhulka xabashada inooguma ooley waktaada kayda ninkaas aad buu cadhooday waqabala alarda dhulkii buu dhunkaday fataariqadii iyo maaragtay boqorkii iyo khawaastii wixii wuxuu ku yidhi kayfa yafcalu lmuslimuuna bikum hadihi alfacaa'il muslimiintu siday waxaan idinku samayn karaan wa aabaa'ukum waajdaadakum maatuu qablakum aabbayaashiin iyo awowyaashiin hortiin bay dhinteen ma facala bihim axadu min almuslimiina mila ma facala bikum hada rajul qof muslim iyo waxaan idinkuma samayn maanta ninkaan idinku samaynayo meeshaan uga jeedaa waata wuxuu yidhi wama hada ilaa dulmukum wa jawrukum dhibtan idinku dhacday buu yidhi waa dulmigii aada iska gasheen iyo cadaalad xumadiini liraciya aada dadka idinku hoos jira aada maaragtay aad ku maar dulmi samaynayseen fasullita calaykum haulaai lmuslimiin markaasaa muslimiinta laydinku salliday waqad kharabuu calaykum dawaaro wafujaar waqaryat almelik baaduqi dhulkaasoo dhan bay idinka kharibeen wakharabuu abaakum waxaraquu abaakum aabihiina waa gubeen batrak wa ra-iisa diinikum wa kaniisatikum waxaasoo dhan waa gubeen walaana dakhaluu warad haddana meeshaasay inoogu yimaadeen wahiya janatu xibshikum waa dhulkiina maratay jannadiisii wara-w maa fiiha waxaa nimcahana waa arkeen min anicmati walfawakih falaa yatrukuunha kana tegi maayaan alana qad mada maamada wixii tegay tegay wixii dhacayna dhace kunuu rijaala rag ahaada waqatiluu can nicmati lmelik boqorkana difaacda wa can diinikum wa bilaadikum ayib hadalkan laba qodob baan ka mulaxadaynaya insha allah qodob wuxuu yahay yani dulmiga iyo jawrku hadduu bato waxaa laga dhaxlaa ama ummad islaam ha noqoto ama ummad gaala ha noqotee waa un dhibaato wey inaguna sidaan maanta tacliiq khudbadan ku sheegaya ya ikhwa yani waxa way dhibtan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu wacan waa dulmigeedii wey waa xukuumaadii shuuciga ahayd ee maaragtay sagaal iyo lixdankii iyo wixii ka horreeyay dimuqraadiga sheeganayay waa maaragtay allaha mustacaan dulmigii maaragtay wixii ka dambeeyey ururadii ss la baxay waxaasoo dhan wey ummadda islaamkeeda la leynayey dadkii iskufsanayey beledkii iyo ummaddii isku duulayey dhibtaasaa markaa waxaa kasoo baxay maxay mashaakilka maanta maaragtay aynu la yaabanahay yani waxa weye maaragtay dhibtaasunbuu ka dhashay sahal la ogaado insha allahu tacala ilaa ilahay loo toobad keeno oo dadka wanaagsan la isku horumariyo qiyaado fiican la samaystana mushkiladaa laga dhixi maayo intaa kadib marka waxaa la isdhaafsaday imaam axmed gurey iyo ninka gaalka ahi warqaday markaa isdhaafsadeen warqadaha mid kamid aan akrin doonaa insha allahu tacala ayib waxaa kamid ahaa warqadahaas warqad uu ninka maaragtay allaha mustacaan baaderiga ahe nimanka ukhudbaynaya ee wasan sagad la yidhaahdo uu maratay imaam axmed goro usoo diray wuxuu yihi ama bacd antum lmuslimuuna wa naxnu nasaara idinkuna muslimiin baa tihiin anana crista maana waqad kunaa nasiru ilaa bilaadikum dhulkiina aanu iman jirnay waanu kharibi jirnay waanu gubi jirnay walana faqad aadalakum allahu calayna hadda ilahay baa naga kin maratay nasri siiyey saasuu leeyahy wannasru laa yaduumu kula yawm maalin kastana waxa weye maratay nasriguma joogo oo maalin kastaa nooga adkaan maysaan walana yakfiika ma facalta axmed gurayo hadda waxaa kugu filan waxaad nagu samaysay irjic ilaa bilaadik dhulkaaga u laabo wa anta taqulu fii nafsik naftaada waxaad ku leedahay wa tuxadisu aad ugu sheekaynaysaa anaka hazimta almelik inaad boqorkii ka adkaatay fii shimbira gura wa taqulu aad leedahay facaltu waxaan sameeyey fi intakiya macrakadii weynada intakiyana waxaasaan sameeyey wa facaltu fi zuri tii labaadee zuri maaragtay haddaan ka sheekeynayna waxaasaan sameeyey waqataltu juyush almelik ciidankii boqorkaan dilay waxaasad naftaada ugu sheekaynaysaa walana laa taktar binafsik naftaada maratay ha ku kadini wa juyuushu lmeliki caadaha calaa xaaliha ciidankii boqorku siduu ahaan jiray awooddii baa usoo laabatay wa macahu alaana haddana waxaa la socda juyuushun kasiira ciidan fara badan maa ra'aytaha qabl weliga aada arag walaa samicta bihi aadana maqal waxaa kamid a waxba tirinaya inagu aynaan garaba ka haynin wa amhaaluhum iyo wax lamid aho min cabiid lmelik addoonka maaragtay maaragtay boqorka addoomihiisa ah walaan irjic ilaa beladik dhulkaagii ku laaba maca haniimatika wa dahabi adoo dahabkaaga qaniimadaada wata fa in abayta haddaad diiddo dalika falmicaadu baynana wa baynaka yawma sabt maalinka sabtidaa maratay ay ballan ay inoo tahay yawma sabt fa ana awal anigu bu yidhi markii hore qataltu akaaka algaraad abon ibn lgaraad ibrahim ninka odaygaa baan waagi hore dili waa nin maaragtay aynu lahayn imaam axmed guray yani dadkii uu ka ag dagaalami jiray buu ahaa wa huwa akbaru minka sinan waana kaa da'weynaa wahazamtu jayshahu ciidankiisina waan jabiyey wafacaltu miraaran adigu maaragtay allahuma mustacaan wax fara badan buu ninkaasi maratay akrinayaa oo maaragtay allahuma mustacaan yani maaragtay goodi iyo isugu jira wax fara badan oo sidaas imaam axmed guray isna markaa warqad buu u diray markuu warqadii u diray ayuu ninkii markaa warqad ugu soo jawaabay bal hadda ufiirto warqadan labaad waa ninkii warqada khatartaa qorayay warqad baa loo qoray ti axmed guray waa iska garanaynaa insha allahu tacala way xambaarsan tahay waan ka tegaya gaalkii markaa warqad buu ugu soo jawaabay axmed guray wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay ma takalamtu bikalaami lawal warniyu hadalkaygii hore igama keenin ilaa khiifatan min almaliki walbataariq inaan boqorka iyo bataariqadiisa ka baqayo mooye wax kale igama keenin walana ana daciif hadda waan ka tamaryanaya can qitaalika inaan kula dagaalamo walakina almalika walbataariqa yaquluuna li boqorka iyo bataariqada waxay igu leeyihiin qatil lmuslimiina muslimiinta la dagaalama liajli dalik saa darteed baan takalamtu uhadlay yani maaragtay marka yani maaragtay wax fara badan oo maaragtay imaamka uu naxariis maaragtay kaga maaragtay dalmanayo ayuu markaa imaamka u qoray markii imaamka warqada loo keenayna fadaxika alimaamu imaamku waa ku qoslay yani maaragtay wuxuna ku yihi warqadanba intuu u qoray idaa sirta fi aydina raximnaak haddaad gacantaeeda soo gasho waa ku naxariisanayna a haddaad gacantaeeda soo gasho yani maaragtay allahuma mustacaan waa ku naxariisanaynaa oo waa kuu turaynaa waa sida maaragtay de innaga maanta laynoola dhaqmayo weliba innaga de kuweena islaamka mahe kuweena ducafada ah kuweena ducafada ee masaakiinta ee munaafiqiinta ah yani waxa wey kuwaas saasay maanta sidan bay iyaga loo geli jiray iyo ma ula dhaqmayaan wey haddaad saa yeesho adiga waa lagu tura waa lagu naxariisano waxbaa lagaa dhigi haddaad saa yeeli weydana waxa wey marata madaxa laga garaacaya waxaad kaloo arkaysaa ninkaa batriiqa munaafiqnimadiisa markuu la hadlayay khawaastii boqorka muxuu ku lahaa maxaad saa u yeesheen oo maxaa laydinka adkaaday oo maara dig iyo dam markii dambe oo warqada imaamka usoo qorayna wuxuu sheeganayaa maxay dacfigiisa iyo tamar daradiisa ninkii markaa boqorkaa waxaa lagula taliyey inuu markaa dib usoo laabto oo imaam axmed guray ciidankiisi waa fogaadeene uu markaa dib usoo noqdo dhul wag la yidhahduu yimi alxaasil waa maaragtay qisa iska dheer weeyey imaam axmed guray waa xanuunsaday maaragtay sanadkii sagaal boqol iyo toddobiyo soddon hijriga markay ahayd xanuun aad u daran baa ku dhacay ilaa loo malayayba inuu maratay dhimanayo lakin ilahay waa caafiyey subxaana wa tacaala ciidankii maaragtay allahuma mustacaan gaaladana yani waxa weeye maaragtay jab iyo balaaya ku dhacay ninkii boqorkaa markaa wuxuu go-aansaday inuu maaragtay u cararo yani maaragtay graaga dhul la yihahdo inuu markaa u cararo oo maaragtay markaa muslimiintuna waa ka daba tageen waana maaragtay qaybtiisi dambea ciidankaa la gaadhay waxaana laga qabsaday baa la yidhi lix madfacay wateen baa laga qabsaday marka ciidanka muslimiintu wuxuu wataa yani maaragtay allahuma mustacaan saddex iyo toban madfac buu wataa intaasi markay dhacday ayaa ninkii watan sagad ahaa ayaa haddana ciidankiisa ukhudbaynaya boqorkii iyo maaragtay ummadii wada joogta khudbaynaya wuxuu leeyahy kayfa hadihi alficaalu minkum wadul war waxa kan idinku dhacaya waa maxay kayfa hadiimatukum war maxaa laydin jebinaya khallaytum arda daamood dhulkaasaa laydinka qaaday dhulkaasaa laydinka qaadayo yani waxa weye maratay atakhaafuna min almawt waqad maata aaba'ukum waajdaadukum calaa diinihi ma geeridaa ka baqaysaan aabayaashin iyo awowayaashinba diintooda bay ku dhinteene ma ra-w mila hadihi dilla dulliban oo kale ma aanay arkin ama ana aniga miya amuutu waa dhimanaya o qaatilu waana dagaalamaya can diini fa idaa midtu haddaan dhinto ifcaluu ma badalikum wixi idiin muuda sameeya faqaaluu lahu markaasi waxay ku yidhahdeen hadalkiisaasi run moodayaane waxay ku yidhahdeen allahu yaxfadak war ilahi ha ku xifdiyo idaa midta anta adigu haddaad dhimato maata diinuna mana odaygood ugu sarreeyey wey diintii waa naga dhimanaysaa falaa taqul adigu ha odhan ana amuutu anaa dhimanaya ha odhanin anta ra-iiskuna adoo ra-iiskayga ah naga dhimanin laakin de ummad ra-iiskoodu kaa yahay munaafiqa ah oo markuu ummadiisa la hadlayana maaragtay hadlayo oo libaaxa iska dhigaya markuu cadowgiisa la hadlayo imaam axmed guray ana leh war ii naxariisa meesha xukuma haye yani waxa weye maaragtay waa maratay ummad halaagsamaysa wey ninkii gaalka ahaa oo ciidankiisii xaggiisii dambe la gaaray oo in la qabta ku dhow ayaa muslimiintu tashadeen waxa la yihi maxaynu yeelnaa markaasaa tala cajiiba la gaaray waa talada kolley anigu aan la yaabanahay intaan kitaabka akrinaya waxaa la yidhi ninkan eryadkiisa aan iska dayno oo dhulkaa shawaa la yidhahda aan aadno waxba ninkaan tamar ma leh markaan dhulkaa kasoo takhallusno kolley waa qabanaynaa aan iska dhaafno waa laga wareegay markaasaa waxaa la bilaabay dhulka in la aado alxaasil dhulka insha allahu tacala laguma khasaarin ninkii boqorkaan isna markaa wuxuu bilaabay inuu ikhtifaa sameeyo markaa isqariyo oo dhulkaa warab la yidhahdo intuu dib ugu laabto oo dhir badan iyo maaragtay ruubka oo aada uga da-o inuu maratay dhulkaa ku dhunto imaam axmed guray markaa wuxuu bilaabay inuu intuu dego ciidankiisa marka uu kala diro oo meelo fara badan loo kala diro ilamaa iyo ee maaragtay mantiqatu evad oo dhan oo caasimadeeda jabarta aynu soo marnay oo aynu nidhi waa magaca meesha uu ka yimi jabarti jabarti waxaanu nidhi maaragtay waa magaaladaas baa looga jeeda asal ahaan sida raajixa ah sidaa darteed baa muslimiinta geeska africa oo dhan waxaa la yidhahdaa jabartiyiin yani maaragtay iyagoo loogu abtirinayo magaalada loogu abtirinayo dhulkaas oo dhan baa markaa evas iyo maaragtay allah mustacaan iyo dhulkaas o dhan baa markaa muslimiinta ay furteen waxayna markaa bilaabeen dadka inay diinta ugu yeedhaan markaasaa magaalo magaalo diinta usoo gashay magaalada abona la yidhahdo magaalada maaragtay allah mustacaan xirot la yidhahdo yani maaragtay zakala ganzalaq antit quut magaalooyinkaas oo dhan baa maaragtay diintii soo galay ilamaa iyo ninkii la ohan jiray urca waa cuthman almurtad ninka aynu taariikhdii soo marnay ninkaasoo labaatan kun oo ciidana wata uu imaam axmed gurag iyimi isagoo la waa islaamay markaasaa laga aqbalay inuu islaamo markaasaa ciidankiisa waxaa la islaaminayay min aduhri ila almaqrib yani dee dad shahaadada loo qabanayo min aduhri ila almaqrib yani salaadii duhur baa shahaadada loo bilaabay waxid waxid ilaa ma iyo maarata casar laga tukado haddana la bilaabay ilaa maqrib laga gaaray ayib imaamku markaa laba bilood bu markaa meeshaa joogay oo magaalooyin fara badan markaa islaamka ay soo galeen ilaa markii dambe imaamku uu socodkiisii bilaabay maaragtay bilaabay oo magaalo kisaaya la yihahdo tegay marka haddaad khirada arki lahaydeen kisaaya marka waxay ku beegan tahay yani maaragtay ay usii jeedaa xagga yoksom iyo bayt amxar ay xaggaasay maratay usii jeedaa wey markii markaa boqorkii u maqlay in imaamku uu bayt amxara iyo dhulkii asalkooda ahaa u socdo boqorkii markuu maqlay ayuu markaa dhumashadiisii kasoo baxay oo imaamkii wuxuu uga sii horreeyey bayt amxara imisay ku qaadatay ba la yidhi ninka xabashigaa waxay ku qaadatay ba la yidhi laba bilood socodka imaam axmed gurana imisay ku qaadatay isagoo daba ordayo oo ninka baacinaya isna waxay ku qaadatay ba la yidhi saddex bilood macnuhu marka waa maxay yani waxa wey waa nin aada u ordaya oo maaragtay allahu mustacaan aan harsanaynin oo naftiisa la cararayo ayib imaam axmed guray markaa waxaa loo sheegay ninkii amxaarkaa inuu tegay magaalo la yihahdo wasil magaalada la yihahdo wasil marka waxay wax yar u jirtaa yani bayt amxar oo markaa caasimada ah ayay markaa wax yar u jirtaa wasil markuu markaa imaam axmed guray gaaray oo ninkii gaalka ahaana markaa joogo axmed guray ka daba tegay ayaa laba nin imaam axmed guray u yimaadeen cafwan hal nin baa u yimi ninkaa waxaa la ohan jiray shaaficu ama shaafici gaalku u shaqaynayey munaafiqiintii baa markii ay muslimiintu dee adkaadeen yani waxa wey soo gurmaya oo maaragtay allahu mustacaan soo baxsanaya wey lakin waxbaa laga faa'iidaya gaalku u shaqaynayey markaasu wuxuu uga warramay imaam axmed guray sida ay nimanku ukala degan yihiin yani ciidanku si u kala degan yahay iyo inay shan qaybood isu kala qaybiyen nimanka amxaarada la ohan jiray oo markaa ninkii boqorkaana ay buur wasil magaala leraa ku taalo dhakadeeda ay saareen halka ay ku waardiyenayeen imaam axmed guray markaa wuxuu kaxaystay soddon nin buu kaxaystay oo maaragtay fardawata markaasuu maaragtay allahu mustacaan isagoo isqarinaya oo waxaa la yidhi waxay siteen dharka nimanka amxaarada la yidhaha ay qaataan iyagoo markaa doonaya inay iyagu buurta koraan meeshii la ohan jiray wasil bay markaa tageen maalin jumca ah lix iyo toban rabiicul awal sanadku markuu sagaal boqol iyo sideed iyo soddon ahaa dadkii bay iska soo dhex mareen iyagoo fardahoodii wata iyagoo dadku u malaynaya in maaragtay ninkan aan uu imaam axmed guray ahay maxaa kalifay waad isweydiin kartaan waaba ninkii la baacsanayay waxaa kalifay markii ay muslimiintu wasil kusoo dhawaayeen ayaa ninkan gaalkaa waxaa utimi warqad warqadaas iya uga imanaysaa second second waa ninkii odayga ahaa ee maaragtay allah mustacaan marna is adkaynayay markuu iyaga la hadlayo markuu imaamka la hadlayana maratay hadlay naxariisto lahaa warqad buu usoo qoray uu leeya axmed gure waa ka adkaaday ciidankiisana waxa weye marat share mather baan ukala tuuray nimankii waxa weye maratay hale halkama haysato markaasaa boqorkii farxay oo tindho weyn buu dhistay oo ummaddii markaa waxay udhaqaaqday inay beerahooda dib ugu laabtaan imaam axmed gure marka warkaasina waxba kama jiraan isagaaba maaragtay markuu warqadaas soo diray kadib inta dagaal qabsado ayaa isaga laftiisa la dili doonaa ayib imaam axmed gure marka dadkii buu soo dhex maray ilama oo buurta salkeedii yimid goor habeenaa markaa buurta salkeedii la yimid markii buurta salkeedii la marayo ayaa qof dumara tiri maxaad haydeen markaasaa imaam axmed gure hadlay oo yihi qoftan meesha ka leexiya isagoo ku hadlay hadalkii muslimiinta laakin sheikhu ma sheegin hadalka muslimiinta ku hadlay hadalku wuxuu ahaa lakin dabcan maadaama dad muslimiin oo kale af iyo ay meesha marayaan oo carab iyo cafar iyo soomaalilihi dabcan markaa waxaa la isugu afgaranaya lagu wada hadlaya on luqada carabiga luqada dadka muslimiinta markay qoftii dumarkaad maqashay af aan afkoodahan in lagu hadlayo bay markaa dareentay waxa kan inuu cadow yahay markaasay tiri waa muslimiintii markaasaa buurta salkeediina waa la joogaa oo nimankii lagaba soo gudub waana soddon nin imaam axmed gurey maaragtay la socda wey meesha dagaal culus baa ka dhacay buurtii baa la koray ninkii maaragtay allah mustacaan xabashigaha meeshii loogu tegay isagoo maaragtay allah mustacaan taajkii wata nin la yidhaahdo abubakar sheekh barkhadle ayaa markaas seef u qaaday oo damca inuu ku dhufto markaasaa mid kale oo maaragtay allah mustacaan bataariqadii ama maaragtay baadariyadii yani maaragtay allah mustacaan gaalada ka mid a ayaa yidhi aniga ayaa boqorkii ah markaasuu u qaatay inuu run sheegayo kana u leexday markaasaa ninkii baxsaday ninkaasi marka insha allahu tacaala waa waa baxsaday waana dhuuntay laakin muslimiintii meeshii waasi la ohan jiray bay tageen intaa kadib ninkii gaalka ahaa wuxuu u baxsaday meel la yidhaahdo yani maaragtay allah mustacaan madinat camba madinat camba waa magaalada keliyaha markaa u baaqi noqotay marka ogsoom laga soo reebo magaaladaasi waa magaalo saynu muxaadaradeeni u horreysay ama tii labaasaan filayo ma garanay mid ahayd haddaan xusuustaan aan ku sheegnay waa magaalo yani maaragtay ukhaas a boqorada wey yani boqorku awlaaddiisa caruurtiisa caruurtiisa caruurtiisa wixii maaragtay boqorku u dhalaba halkaasaa lagu xareeyaa si aanay boqortooda isugu qabsanin waardiyaa lagaga hayaa yani waxa wey maratay waxay u baahan yihiinna waa lagu siiyaa maalinka uu boqorku dhintana kii boqornimada markaa kasoo bixi karaa laga soo dhex saara inta kale halkaasay go-doon ku yihiin qolada markaa go-doonka ayd bu markaa ku biiray cambana insha allahu tacala waa loogu tegi doonaa laakin cambo intaan loogu tegin waxaa soo gaari doona nimanka amxaarada ah najda ka imanaysa yani maaragtay portuqal ka imaanaysa waanse soo dhaafe waxaa maaragtay allahu mustacaan amxaarada u iman u timid intii la bacsanayaba afartan nin oo maaragtay allahu mustacaan bortuqiisa oo uu hogaaminayo ninkaas taqaanina badmareenka ahaa fasco dagama inankiisa u hogaaminaya nimanka badmaxyada inaga laynoogu sheegaa waxay ahaayeen nimankii hogaamin jiray xuruubu saliibiya dagaaladii saliibiyada nimanka hogaamin jiray bay ahan lakin inaga maxaa laynoogu sheegaa badmareene iyo badmaxyo iyo dahfureene iyo waxaasay ahaayeen baa la ina yihahda laakin waxaa ma ahayne niman dagaalamo oo muslimiinta inay la dagaalamaan iyo meeshii ay kasoo geli lahaayeen iyo yani maratay khudab dejiyay ahaayeen afartankaas waxay ku dhinteen oo aan hal qofi kaga hadhin meeshii lagu dilay watan sagad ninkii maaragtay beenaalaha ahaa ee maaragtay marna faani jiray macrakadii lagu dilay ayay nimankaasi afartanka hal qof kama hadhin ay ku wada dhinteen laakin waxaa soo gaadhay ciidan kale oo fara badan oo marka allahu mustacaan bortakiisa ayaa markaa ninkii la baacsanayay meesha la yidhahdo camba ugu yimi camba imaam axmed guray laba maaragtay bilood ayuu markaa wuxuu ka hayay xisaar ka hayay waa meel aan buur ku taalo aan la kori karin madaafiic iyo balaayan waa lasoo ridayaay hub aanay mala arki jirin laba bilood markuu xisaar ka hayay oo meesha la geli kari waayey waa ka tegay wuxuuna aaday meesha la yidhahdo ogsoom ogsoom markaa wax ka xigaama jiraan haba yaraata ciidan ogsoom marka waa caasimadii qadiimka u ahayd tigraygu asalaam ay lahaayeen meeshaasaa la tegay kaniisada ku taaganlena waa la burburiyey imaam axmed gurana meesha dhowr bilood markaa joogay oo dadka diinta loo sheegaayey waana marka islaamnimadu aadka ugu fiday dhulkaa nimanka la yihahdo eritr maaragtay eritrea dhulka loo yaqaana marka ay maaragtay allah mustacaan islaamnimadu aadka u gaadhay ilaa maa ay muslimiintu gaadheen kasala kasala marka xaggey ku taallaa suudan ilaa ay maratay kasala tageen akhiiran halkaasaa kadib dib looga soo laabanayaa oo magaalada camba la yidhaahdo ayay markaa muslimiin dib ugu soo laaban doonaan halkaa marka waxaa ka dhici doonta macraka mu'lima maaragtay allah mustacaan ah fasilan ah xaqiiqatan waxaana ka bilaabmi doonta waktigaa laga bilaabo imaam axmed guray fatradii ka dambeysay insha allahu tacala marka muxaadaradeena ugu dambaysa ee geeska africa aynu kaga muxaadarayn doono biidn illahi tacala taarikhdiisa waa yawm alaxad iyo waktigii toddobada insha allahu tacala ama kowda qofba sidau u yaqaano yani qubayl almaqrib aynu ka qaadi doono macrakadaas bortuqiiska iyo ay iswataan iyo maratay amxaaradu iyo jeiskii imaam axmed guray oo macraka aad iyo aad u adaga iyo wixii markaa ka dambeeyay imaam axmed guray ilaama ay waktigeena insha allahu tacala ikhwa halkaasaan ku joogi doonaa biidn illah wajazakum allahu khayra waxsan allahu ilaykum wbarak allah fikum asalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu bismillah ikhwani intaan salaada la gelin insha allahu hawl baa inoo taalla waad la socotaan muqdisho ama xamar in dad fara badan ay qaxeen in dad fara badan dhibaata soo gaadhay haddana weliba duruuftu ay sidii ka adag tahay waxaa loo baahan yahay magaalada copenhagen iyo tuulooyinka inagu hareereysan inaynu maaragtay allahuma mustacaan galno insha allahu tacala mashruuca iyo hawshaa dadka gaadsiino tafaasiil